wallahi anigu arrinkan waan soo dhaweynayaa soomaalida waxay tahay hadda hadlaaba heshiiye dadku hadday wada hadlaan way isafkartaan dadka soomaaliyeedna meelkastay joogaan waa dad walaal ah waa dad isku mid ah waa dad haddii aan lagu wax badan ka dhexeeyaan in la kala aamusnaado in la wada hadlo ayaa ka fiican waan soo dhaweynayaa khayr baana ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inay kasoo baxaan laakiin guddiga somalilan u matalaya wadahadalka waxay ku doodayaan in dad aan iyaga la hadli karin oo somalilan ka soo jeeda soomaaliya loo soo adeegsaday marka inaanay la hadlayn ayay shuruud ka dhigeen in dadkaa laga saaro shirka arrintaa maxay ka dhigan tahay bay kula tahay
waxa weeyaan anigu shaksiyan waxna waxa weeyaan waxa weeyaan somalilan dastuur bay samaysatay dastuurkay samaysatay bay ku caddahay inaan dee cidda lala hadli karaa ay noqoto walaalaha koonfureed inay noqoto waxaa loo wada hadlayaana inay noqoto waqooyi iyo koonfur inay noqoto marka taasi waxa wey waa nidaam dastuuriya oo sharcigii ay somalilan dhigatay ah anigu waxaan qabaa marka wadahadal la doonayo oo wanaag la doonayo somalilanna inaanay waxba adadag aanay ka dhigin oo la dudriyo wax badan qoladan koonfureedna hadday wadahadalba doonayaan oo somalilan ogolaatay miiskii soo fadhiisato inay somalilan la hadasho walaalaheed ay go-aansatay wixii caqabad ku keenaya ay ka gubanayaan ama diidayaan inay ka dheeraato bay ahayd oo si mas-uuliyadu jirto waayo waxa weya marka dee cidda caadaysan cidda soo maslaxaysa ciday u qabsoomayso ama ay rabto inay u qabsoonto ama wax ka dhegaysanayso inay noqoto weye laakiin waxa weeyaan somalilan waxay wax ka tirsatay markii horeba waxa wey saamiqaysigii soomaali dhexdeeda ka dhexeeyey waxay wax ka tirsatay qaabkii dawladnimadii ee laysugu daray koonfur iyo waqooyi oo aan walaalaha koonfureed bay wax ka tirsatay dadka waqooyigu iyagu waxbama kuma kala tirsana arrinka waa waa dad in haddii aan laga leeyahay dhib laga galay wada aaminsan dagaal laga galay xasuuq laga galay waxay doonayaan inay la xisaabtamaan oo la hadlaan walaalaha koonfureed marka inay xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ay mas-uuliyad samayso iyadu wax kastoo dadku diidayaan ay ka fogaato weyaan oo iyadu ku tala gasho wax kastoo la isugu soo dhawaanayo oo degriso xarkaha ayaa laga rabaa haddii ay dhab ka tahay wadahadalka xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka
waa tahay boqor buur madow adigoo mahadsan dabcan dhowr jeer ayaad kala hadashay madaxweyne silaanyo arrinta ku saabsan wadahadalkan soomaaliya iyo somalilan dhowr jeerna dabcan kulamadan waa la qabtay oo kani waa wejigii sideedaad oo turkiga ka dhacaya marka ma kula tahay somalilan in ay ka soo dabacday go-aanadeedii hore mise
horta waxa weeyaan wadahadaladu waxay ahayd in la ballaariyo ragga dhaqanka in laga qayb duuniye yahay siyaasiyiintu waxa weeyaan kuwa koonfur ka tegaya kuwa waqooyi ka tegaya shacbigay ka dhaqayaan shacbiga waxaa dhab uga mas-uula ah waa madax dhaqameedka weeyaan madax dhaqameedkuna waxa weeyaan run ahaantii kuwa qura ku dhiiran karo wixii masiira weeyaan oo siyaasigu baqdin badan buu leeyahay waxaan qabaa in lagu ay fiicnaan lahayd ama haboonaan lahayd madax dhaqameedku iyo salaadiinta iyo ugaasiyada iyo isimadu inay ka qayb qaataan bay fiicnaan lahayd waxaana rajaynayaa anigu wadahadalada in haddii aan laga leeyahay lagu dhiirado oo hore loogu maro ayaan qabaa
waa gartay dabcan dadka soomaaliyeed shacabkan degan gobolada somalilan maamulka la yidhaahdo uu ka taliyo waa dad aan kala maarmin waa soomaali waa dad isu baahan maamulada ayaa uun kala fikir duwan marka haddii dhaqanka shirkan laga qeyb geliyo maxay kula tahay inuu ka bedeli karo
wallahi dadka dhaqanka luqaday ku wada hadlaan baa taalla siyaasiyiintu waxa weeyaan daa'iman waxa weeyaan mucaarad iyo muxaafid iyo haddii iyaga ay sheeganayaan arrimaha masiirka waxa wey dhaqanka haddii laga qayb geliyo dhaqanka waa dhab ka hadal wax xaqiiqa buu ka hadlaa muddo ahane iyo guud mar male waxay ahaan lahayd haddii dhaqankuna ku jiro arrinka in ama hore loogu kala kaco ama hore loo heshiiyay noqon lahayd waqti badan aanu nimin bay noqon lahayd sidaan anigu aaminsanahay arrimahaas oo dhammaan anigu aan aan arkaa
waa tahay marka idinka maxaa idinka hortaagan waxgaradkii baa tihiin dhinaca somalilan madaxda u ahaa dhaqanka iyo salaadiinta maxaa idinka hortaagan inaad madaxdiina u tagtaan oo aad kala hadashaan sida soomaali loo midayn karo oo go-aanadoodana aad wax ka bedeshaan
wallahi anigu waxaan u arkaa maamulka kan federaalka iyo kuwa somalilanba wadahadaladu inaanay dhab ka ahayn baan mararka qaarkood arkaa oo niman iska cayaarayo oo wakti luminayo oo haddii aan laga leeyahay howleenada istanbul iyo turkiga iyo iyo kuwa imaaraadka carabta five star hotel inay soo seexdaan mooyaane rag aan rabin inay dhab ahaan wax u socdaan hadday xukuumadda federaalka tahay iyo kuwa somalilandba baan u arkaa marka wax kasta wax soo dhaweynaya waxaad moodaa inay iyadu caqabad ku yihiin maamulada tan oo ay maamulada dab ka ahayn oo diyaar ka ahayn baan u arkaa marka runtii waxaa jira waxyaalo badan oo caqabadabaa meesha ka muuqda
marka boqor buurmadow adigoo mahadsan sidee bay kula tahay in looga gudbi karo arrintan oo looga dhabayn karo wadahadal toosa oo labada dhinac ay wada qaataan oo lagu soo afjaro gooni isu taagan somalilan ay sheeganayso
waxaweeye horta dadka kan qoladan turkiga iyo qolyahan ku jira waa dad aan soomaalida dhaqankeeda aqoon inay u fekeraan sida westrenka oo ay u fekeraan sidan dawladaha reer galbeedka iyo dhaqankooda iyo waxa ay turkiga iyo dawladahan hayaa dawladahan carbeed ee cunfiga qabiilka aynu ku dhisan yahay yaqaana kuma jeeraan oo qayb kama aha wada hadalla dawladahan afrikaanka ah eena bartay eena dhaqan bartay hadda dhiiggeena iyo dhex galayna ma aha ninkana nimanka turkiga waynu kala fognahay waxay ugu soo dhaweyd afrikaba waxaa ugu soo dhaweyd iyo faragelinba markii xeebaha soomaaliyeed soo gaareen waktigeedi turkigu dawladda cismaaniyiinta marka niman garan kara meelaha la iska hayo iyo meelaha laga wada hadlayo iyo meelaha isaga soo dhawaan karo midna maaha iyagay ahayd ciddan wadahadalka wada inay ballaariso qaybaha badan ee bulshada ay kusoo darto iyagay ahayd may ballaarin qoladan federaalkaana kamaba muuqato totally kama muuqato soo dhawaansho waayo dhowr jeer waxaan ka dhawaajiyay anigu ka hadlay ka shaksiyan waxaan ku yihi war dawladnimada annagaa keenay haddaan nuguqooyeynay waa nala ku dilay waa nala ku dhacay waa nala ka qadiyey wixii naga dhexeeyena waa la qaato koonfur baa qaadatay waxbaanu tirsanay waa nala xasuuqay waa nala laayay cabatikaay waxaasoo dhan waxa weeyaan walaalnimaa ka dambaynaysa waa in la ilaawo oo laisiiyo way tahay hase ahaatee annagu waxaweye gobanimaan keenno ofar baanu keenno dawladnimada waxba ah naga siinin haddaad doonaysaane qaataanu nidhi wixii dawladnimadii ushii aanu dhiibnay ushii ushii mala ku dilay bay noqotay maanta haddii la wada hadlayo annagu waxaanu taagannahay waanu goosnay walaalayaal dawlad aan jaarnahay oo aynu walaalnahay aan noqono oo aan waxidintarno sidaa jabuutiya dawladaha kale oo weliba cid walba idinka naxariis badan haddii aad diidaan waxaan ku bal ofar keeno oo annagu maanta idinka haddaadna rabtaan ay dhab idinka tahay inaadna rabtaan war waxay waxaasaanu goosashadii idinku bedelaynaa oo waxay waxaasaanu anagu ka tanaasulaynaa waxay waxaasaanu idiin wadnaa ofar keena mawada waxa weeyaan waxa weeyaan annagaa qaadanayna okay prime ministerka iyo madaxweynaha iyo haddii aan laga leeyahay midna puntland ha ka yimaado ama beesha daarood ha ka yimaado midna aaraare iyo haddii aan laga leeyahay goboladaas baydhabo ha ka yimaado midna beesha haweeye ha ka yimaado waxa weeyaan wax saami qaybsoosa intii kale ee haddii aan laga leeyahay ama beenihii ballaadnaa ha ahaato ama ha ahaato dadkii kale ee soomaaliyeed ee ku dhex jiray intaba waxa weeyaan waxa weeyaan sirdarsiyaadii oo sii barartay oo dulmigii oo lasii sharci garay oo lasii reeray oo leedahay saddex bee beeloodun ha u tartanto taasi waxay somaliland ku imanayso maaha taasi waxay soo dhaweynaysana maaha wadahadal kastaana wuxuu noqonayaa habaan mansuuran buu noqonayaa waxa wuxuu raad keenayaa ma jirto dadkan kaleena uma adkaysan doonaan ee kale ee maanta midnimadii soomaaliyeed ku jira saddex reer oo wax qaybsanayo dadka kalena daawanayaan uma adkaysan doonaan iyaguna halka somalilan ka dhacday bay ka dhici doonaan burbur baa iman doona dhibaata iman doonta waxa weeyaan in si qaran loo fikero maanta hadday koonfur iyadoo joogta ay waqooyi doonayso oo walaalada doonayso inay ofar iyo tala keenaan ayaa dahor maanta annaga waxaa bedilkaas aanu idiin haynaa ah goosaninay ahayd laakiinse waxa weeyaan hawada waxa qodobka ugu horreeya lagu soo hesheeyey wuxuu ahaa hawada in bays looga dhigo hargeysa meesha laga maamulaya magaca lagu duubaya muqdisho noqdo waxaan aaminsanahay inay somalilan markaa aqbashay federaalkii oo dadban inay aqbashay si qar si magaranaysaa xeeladaysan u aqbashay tii bay diideen xataa oo dawladda koonfur joogta tii bay ka hortiin marnaba ma soo dhaweynayso xukuumadda halkaa joogtaa mid wadahadal lagu aamini karana maba aha anigu sidaan qabo mid wax isu keeni kartana dawladda federaalka ee ay joogtay dawladihii federaalka iska dambeeyey midna maaha soomaali fikir iyo ra'yi isoo ururin karaana meesha ma taalo marka waa tala aanbatay weyaan xaqiiqatan boqor cismaan ee sida hadda muuqataba waxaa hadalkaaga ku jirtay inaad tiri ee waa in la fiiriyo danta qaranka iyo midnimada soomaalida marka haddii aad eegto go-aankan hadda shirka hortaagan oo dhinaca somalilan guddiga shirka u matalaya ay ku adkaysanayaane ah in laga reebo ee dadkan ka soo jeeda dhanka somalilan ee wasiirada ka ah dowladda soomaaliya shirka oo lama fadhiisanayno ay leeyihiin ma ee qodobkaasi ma kula yahay mid lagu hor istaagi karo dan qaran iyo dan soomaaliyeed intaba
absolutely ma aha xagee su-aashoo kooban leanna waxa weya anaga somaliland wax cidana matashaa maaha xubnaha halkaa jooga dowladda federaalka ee ka jooga halkaa maaha kuwana matala waa kuwa madaxweynaha iyo golayaashan aan goorana iyo wafdiga ay halkaa maraya weyi kuwegaasi waxay rabaan in la aqbalo weeyaan haddii midnimadahayda ay dowladda federaalka ka dhab tahay nimankani hala shaqeeyaan xafiisyadii ha tageen laakiinse ma aha inay ku khasbaan oo hadallada ku burburiyaan waxayna markhaati ka tahay midnimadii soomaaliyada burburtayna iyagu sii burburinayaan wax kastoo caqabad ku ah ay keenayaan waayo dadka kan dadkan dad waqooyiya maanta waxba nagama gelin oo waxba nooma yeelin kana caban mayno cidaan ka cabayna waa dowladda koonfureed dowladda koonfureedna waxa weeyaan dowladayadii waqooyiya anaga cidiina matasha way noo joogtaa cid kale inala ka horkano ay nala doodoo dee ma suuro gelayso lamana fadhiisanayso
ugu dambeyn ee boqor buur madow adigoo wakhtigaa ku mahadsan sidee kula tahay in lagu heli karo midnimo soomaaliyeed ee loogana gudbi karo ee kala qoqobnaan iyo maamulo kala duduwan oo dowlad mideysan dalkan loogu heli karo
waxa weeyaan horta anigu markayda horeba waxaan ahaa raggii aaminsanaa africa inay isu timaado dowlad dhisato sidaa maraykanka u midoobay oo kale yurub u midoobeyso marka anigu shaksiyan dhib ahaan dhib uma arko soomaaliya dib u midoo midowda anigu dhib uma arko laakiin meesha waxaa taalla iraansu shacbi shacbi galooday oo tabcay oo dagaalamay oo afar iyo labaatan sanadood shan iyo labaatan sanadood maanta maamul u dhisnaa oo wax dhista oo wax qabsaday inaan uga darro anagu ka maamul mas-uuliyiin ahaan ma doonayno waxaan leeyahay anigu marka cid marka u horeysa dadkii naga yimi ee midnimada doonayey ee xamar yimi ee lasoo eegan lahaa loola war nimankii waxbaa u kordhay nimankii waa la takooray wax wanaagsanna lagama siiyo dowladda koonfureed waxaanu kusoo dhiiranay markii horena waxa weya dowladdii hore cid baa wada qaadataana intaa horta lama soo dhaweyn oo koonfur waxna keena oo nagu soo celiya marna koonfurinamay tusin iminka marka hore middow labaad waxa weya hadday walaalaheena koonfureed midnimo rabaan baan leeyahay anigu waxa wax soo dhaweyn kara iyagoo ka tanaasula oo yaadda maanta waxaynu waqooyi ku heli lahayn inagu aan ka tanaasulno aan keenno oo aan yeelno oo dabcinno laakiin nimanka maanta ku murmaya hadii laba leeyahay labada wasiir ee xamarka id ka tegay ee waqooyi asalahaan kasoo jeeda haddaan loo tanaasulin dee waqooyi wuu tegay maantana iyagaa maanta iyagaaba keenay in la wada hadlo oo soo dabcay waxaad mooda dabicii lasoo dabcay wadahadalkii inay xumaynaysaan arrinkaasi qabaa waxaa loo baahan yahay haddaan su-aasha lagu soo noqdo waxa wax isu soo dhaweyn kara marka hore wadahadlada oo la ballaariyo oo laga hadlo waxa weeyaan waaba wax kale iska daa markaynu dib ugu noqono taariikhda islaamka diintan cidda fidisay waxay ahayd nebigu markuu madiine tegey ninkii suldaanka ahaa ee la odhan jiray sacad binmacaad la odhan jiray ee suldaanka ahaa oo beeshiisa aada uga dambeeyeysay baa wuxuu yii raalli ma noqonayo ilaa nebi maxamed lala soo dhaweeyey markaa diin may ahayn dhaqan ahaan bay tixgeliyeen oo ula soo dhaweeyey nebiga markuu nebigu jihaadka iyo dagaalka gelayay oo si walba ula hadlay saxaabad in yar baa adeecday sacad bin macaad baa istaagay oo yidhi haddii nebi maxamed badda galo waan la gelaynaa shacbigii waxawey iyaga diin ahaan xataa reer madiina isku raacin soomaaliya waa sida dalka carabta oo kale diinta islaamka qabiil ku socotay waxaa rabaa in la ballaariyo arrimaha wadahadalka ee masiirka oo ragga qabiilku uu ka hawl qaato oo madax dhaqameedadu ka qayb qaataan oo qaybaha badana bulshadu ka qayb qaato afar wasiir iyo afar wasiir oo baqayo mucaarad mid walba ku kacsan yahay oo baarlamaan ku kacsan yahay oo xasan sheekh oo ka baqaya haddii aan labaley waftigu diray haddii ay wax soo dibciyaan in baarlamanku ka fadhiistay ee siilaanla baqayo in baarlamanku ka fadhiisto iyo shacbigu inuu kacaan arrin masiir iyo midna go-aan kama qaadan karaan qabaa anigu waxayna noqonaysaa gacma daalis bay noqonaysaa